جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا عودي بأمجادي أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أنزلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dowladaha iiraan iyo saliibyada maraykanka ayaa weli wada fariimo iyadoona la saadaalinayo suuragalnimada inay heshiis wada gaaraan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqada shanaad ee taxanaha lagu faaqidayo kaalinta daahsoon ee kiniisadaha kiristaanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya dowladda masar ayaa lagu eedeeyey inay waddo qorshe ka dhan ah dowladda xabashida itoobiya ehelada dadkii shacabka ah ee saliibiinta maraykanka iyo kuwa riddada ay ku laayeen duleedka magaalada kismaayo ayaa si adag uga hadlay falkaasi argagaxa leh diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay nadwo diini ah oo ka dhacday degmadaas dhegaystayaal waa duhur jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha dulxija sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada warkeenna ugu doorka roon ayay intaasi ahaayeen haatanna isagii oo faahfaahsan جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا عودي بأمجادي أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أنزلنا faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro lala beegsaday cadowga allah oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya aan ku horumarno wilaayada hiiraan qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala eegtay guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka sirdoonka riddada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba murtad oo mid ka mid ah uu yahay sargaal waxaana soo gaaray dhaawac garaab ah murtadiinta ku dhaawacmay qaraxan ayaa kala ah cabdulaahi oo ah sarkaal iyo daawuud iidow oo ah askari murtad ah dhanka wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerar ku qaadeen xerada maleeshiyaadka riddada ee deegaanka mubaarag waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga shalay ay ahayd markii sidan oo kale ciidamada mujaahidiintu weerar madaafiic ah ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka mubaarag waxaana madaafiicdaas ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah dowladaha iiraan iyo saliibyada maraykanka ayaa weli wada fariimo iyadoo la saadaalinayo suuragalnimada inay heshiis wada gaaraan haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo sii ambaqaadaya nuur cali warsame abushayba waxaa sii socda isdhaafsiga fariimaha u dhexeeya iiraan iyo maraykanka iyadoo bakistaan ay dhexadhexaadinayso halka washington ay muujisay rajo ku aadan in horumar laga gaaro heshiis lala gaaro teheraan wakaaladda wararka iiraan ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano isna ayaa shilay oo khamiis aheed sheegtay in fariimaha u dhexeeya teheraan iyo washington ay weli socdaan si loo gaaro heshiis guud iyadoo intaa ku dartay in wadatashyada ku saabsan khilaafaadka yar ee harsan aanan weli lagu heshiin waxay sidoo kale sheegtay in wasiirka arrimaha gudaha bakistaan muxsin naqfi oo uu jimcaha sii joogi doono teheraan si uu u wado wadahadallada islamarkaana uu ula kulmo mas-uuliyiin iiraaniyiin ah sidoo kale wakaaladda wararka ee nuur news ee iiraan ayaa ka soo xigatay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ismaaciil baqaayi isagoo sheegay in fariimo la isdhaafsaday marar badan kuwaas oo ku salaysan qorshe iiraan ay soo bandhigtay oo ka kooban afar iyo toban qodob wasiirka arrimaha dibadda iiraan abbas arakshi ayaa khamiistii la kulmay wasiirka arrimaha gudaha bakistaan muxsin naqfi kaasoo booqasho ku jooga teheraan si uga qayb qaato wadahadallada u dhexeeya maraykanka iyo iiraan wasiirka bakistaan ayaa sabtidii hore gaaray teheraan si uu u qabto kulamo rasmi ah oo qayb ka ah dadaalada dalkiisu uu ugu jiro dhexdhexaadinta iiraan iyo maraykanka madaxweynaha maraykanka saliibiga trump ayaa sheegay in maraykanku aanu aqbali doonin in iiraan cashuurto maraakiibta ka gudbaysa marinka hormuus maadaama uu yahay marin biyood caalami ah isagoo xaqiijiyey in wadahadallada teheraan ay sii socdaan trump wuxuu sidoo kale sheegay in washington aysan marnaba u ogolaan doonin iiraan inay hesho hub nucleer ah markii la weydiiyey haddii maraykanka uu qaadan doono yuraniyamta iiraan ee sida heerka sare ah loo kobciyey trump wuxuu yidhi waxaan qaadan doonaa uraniumkaas annagu uma baahnin waxaan suurtagal ah inaan burburino kadib marka aan qaadano balse uma ogolaan doono inay iyagu haystaan dhowaan ayay ahayd markii wakaaladda wararka reuters ay ilo sare oo iiraan ah kasoo xigatay in hogaamiyaha sare iiraan uu bixiyey amar ah in uraniumta la koobciyey aan dibadda loo qaadaynin laakiin afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa arrintaasi beeniyey isagoo sheegay inaysan sax ahayn waxa uu intaasi ku daray in dalkiisu aanu xaqiijinayn wararka malawaalka ah ee ku saabsan waddada wadahadallada socda gaar ahaan kuwa la xiriira barnaamijka nucleerka ama heerarka hodminta uraniumta baqaayo wuxuu sheegay in diiradda wadahadallada hadda ay tahay sidii loo soo afjari lahaa dagaalka dhammaan jihooyinka oo ay ku jirto lubnaan isagoo aanan bixin faahfaahin dheeraad ah inkastoo iiraan iyo maraykanku ay weli ku adkaysanayaan mowqifkooda ku saabsan uraniumta la koobciyey haddana wasiirka arrimaha dibadda maraykanka marco rubio ayaa sheegay inay jiraan calaamado wanaagsan oo ku saabsan wadahadallada rubio wuxuu wariyaasha u sheegay in xal diblomaasiyadeed aanu suurtagal noqon doonin haddii tehraan ay dhaqan geliso nidaamka cashuuraha ee lagu maro marinka hormuus si kastaba wuxuu sheegay inay jirto horumar yar oo wadahadallada laga sameeyey wuxuu yidhi waxaa jira calaamado wanaagsan ma doonayo inaan u muuqdo qof rajo badan qaba aan sugno waxa dhaca maalmaha soo socda rubio wuxuu sidoo kale muujiyey rajada laga qabo in heshiis laga gaaro iiraan si loo soo afjaro dagaalka taasoo kaalin weyn ka qaadanayso dhexdhexaadinta bakistan ilo reuters ku saabsan iyo warbaahinta iiraan ay soo xigteen ayaa sheegaya in taliyaha ciidamada bakistan azim muniir la filayo inuu dhowaan booqdo tehraan warbaahinta iiraan ayaa ku dhawaaqday booqashada la filayo azim muniir maalin kadib markii trump uu digniin bixiyey arbacadii isagoo sheegay in wadahadalladu marayaan isgoys muhiim ah oo u dhexeeya heshiis ama dib u bilaabashada duqeymaha reuters ayaa shalay khamiistii ahayd soo xigatay sarkaal sare oo iiraani ah in aan weli heshiis la gaarin balse farqiga dhinacyada uu yaraaday iyadoo kobcinta yuraniyamta iiraan iyo xakameynta tehraan ee marinbiyoodka hormuus ay weli yihiin qodobada ugu adag dhanka kale hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada maraykanka ayaa baajiyey codbixin lagu xadidayey awoodaha trump ee dagaalka iiraan kadib markii ay la kulmeen dhibaatooyin ku saabsan helidda codad ku filan tani waxay timid laba maalmood kadib markii tallaabo la mid ah lagu ansixiyey golaha sanadka aqalka wakiilada ayaa horey u hor istaagay saddex go'aan oo la xiriiray awoodaha dagaalka sanadkan gudihiis iyadoo taageero xoogan ay ka heleen xubnaha jamhuuriga taasoo muujinaysa taageerada weyn ee xisbiga uu hayo dagaalka iiraan iyo trump si kastaba ahaatee farqiga taageerayaasha ayaa sii yaraanaya maadaama tallaabadii ugu dambeysay ee ku fashilantay codad isla eega dartood hore waxaa loo filayey in golahu ansixin doono tallaabada khamiista iyadoo la filayey in qaar ka mid ah jamhuuriyiinta ay ka hor imaadaan iyo weliba maqnaanshaha xubno kale dhanka marinka hormuus ciidamada badda iiraan ayaa khamiistii sheegay in kow iyo soddon markab oo ganacsi ay ka gudbeen marin biyoodka hormuus afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay iyadoo uu jiro go'doominta maraykanka uu saaray bayaan ka soo baxay ciidamada badda ayaa lagu sheegay in maraakiibtaasi ay ku jiraan oo kuwo shidaalka qaada kuwo konteenarada sida iyo kuwo kale oo ay marinka uga gudbeen iyadoo ciidamada iiraan ay ilaalinayeen oo ay hagayeen maraykanka ayaa tan iyo saddex iyo tobankii abriil go'doomin ku hayaa dekedaha iiraan oo ay ku jiraan oo kuwa ku yaala marinka muhiimka ah ee hormuus kadib markii hakad ay geliyeen wadahadalladii bakistan ay dhexdhexaadinaysay iiraan ayaduna waxay sii wadaa xiritaankeeda marinka iyo inay dalbato ogolaansho ka hor intaana laga gudbin tan iyo markii dagaalka uu qarxay siddeed iyo labaatankii februaayo aad baad u mahadsantaha abushayba mu-asasada alkataib ayaa baahisay xalqada shanaad taxanaha lagu faaqidayo kaalinta daahsoon ee kiniisadaha kiristaanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inooga diyaariyey xalqada shanaad taxanahan dokumentariga ah ee alkataib ay kusoo gudbiso kaalinta daahsoon ee kiniisadaha kirishtaanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya waxaa diiradda lagu saaray mashruuca gaalada kirishtaanka ah ay ku maagan yihiin in soomaaliya dib looga yagleelo kiniisadihii gumaystaha iyo mowqifka maamulada ridada ah ee ku aadan arrinkan wuxuu dokumentarigan soo gudbinayaa sida ereer galbeedku weli uga tafaxeedanayaan inay dib u soo nooleen kiniisadihii gumaystuhu ku lahaa soomaaliya iyo in dhanka kale dalkan ay ka hirgeliyeen aqaliyad kirishtaan ah mashruucaas oo ah kan ay u ololeynayaan maamulada ridada ah waa ka hadlay waxaa ka mid ah inuu leeyahay gruub kasta iyo muxuu ahaa
dadka caruurta soomaaliyeed iyo meeshay ku nool yihiinba diintay rabaan ay qaadan karaan dastuurkan ninka gaalka iyo ninka muslimka oo u dhashay galmudug oo qabaa'ilada galmudug ka soo jeedo xaquu ku leeyahay xaqiisi inuu ka helo waa waxaan u malaynayaa soomaali boqolkiiba boqol inay muslim tahay waa aaminsannahay waana nahay laakiin waxaa la sheegaa qaaraan ahayn inay jiraan kuwaas ma kala noqonaynaa waaye soomaalinimada waxaan dhihi lahaa meeshaas muslimka ay ku taallo ilaahay ayagana ha ka dhiga muslim buuxa laakiin in laga saaro muslimka soomaalinimadooda ay taagnaato waxaa la qabo dowladdan ay rabto la doonayo waxaa waayo dad siman ma kala jiro qof xuquuq kala dheer ma jirayso dalkan in qof kasta oo soomaali ah inuu xilka qaban karo in loo siman yahay in dimuqraadiyaddii loo gudbo xalqadan ayuu daawaduhu ka ogaanaya in qorshahan ujeedkiisu yahay galiisinta shacabka soomaaliyeed uusan ahayn mid wakhti dhow soo bilowday waxaana ay gaaladu si ay u gaarto hadafkeeda usoo dirtay dalkan boqolaal baadariyaal ah oo dalka ku leh kiniisada qarsoodiyaha kana howlgala magaalooyin kala duwan inta uu socdo muuqaalkan waxaa si faahfaahsan uu filmku isu dultaagaya siday uu yahay mowqifka maamulada murtadiinta ah waxaana xubnaha hogaanka kooxda hirdada ee lasoo qaadanayo ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda hirdada murtad cabdiweli gaas iyo xasan gurguurte We want to be a society based on the rule of law, society that respects the rights of others, and including the rights of uh, religious minority in Somalia.
waxaan doonaynaa inaan noqonno bulsho u hoggaansan xeerarka sharciga iyo bulsho ixtiraamaysa xuquuqda dadka kale oo ay ka mid tahay xuquuqda jaaliyadaha diimeed ee laga tira badan yahay ee soomaaliya ku nool Religious minority uh, in Somalia.
dadka kale ee ummadaha adduunka ku nool diintooda kuma haysano inay diintooda caabutaan haddii dalkaayna yimaadeen xataa inay diintooda dalkan ayagoo jooga ku dhex caabutaan waa ogolnahay haddii nin kristaan imaado inuu dalka dego kiniisada dowlaha oo kiniisadiis ku cibaadaysto hadduu mid kale oo wax kala aaminsan u yimaadaa wuxuu aaminsan yahay inuu isagu lafihiisa uu aamina wax problem weyn kuma qabo haddii nin kristaan imaado inuu dalka dego kiniisada dowlaha oo kiniisadiis ku cibaadaysto hadduu mid kale oo wax kala aaminsan u yimaadaa wuxuu aaminsan yahay inuu isagu lafihiisa uu aamina wax problem weyn kuma qabo mid ka mid a kiniisadaha kirishtaanku ay ku leeyihiin soomaaliya waa midi ka dhisneed magaalada hargeysa ayna lahayn gumaystayaasha ingiriiska taasoo dibulus lagu sameeyey kana howlgasho magaaladaasi iyadoo ka shaqaysa faafinta kirishtaanka magaalada hargeysa waxaa sanadihii lasoo dhaafay si aada ugu soo qulqulayay baadariyaasha gaalada ah kuwaas oo maamulka hirdada oo albaabada u furay halkaasoo ay ka wadaan howlahooda faafinta kirishtaanka wixii ka dambeeyey dayacatirka kiniisaddan sanadkii labada kun toddoba iyo toban waxay dowladda ingiriiska iyo kiniisadda fatikanka sanad weliba u soo dirayeen baadariyaal kiniisadda ilaaliya sawirkan idiin muuqanayana waa baadariga katoliga ee lagu magacaabo georgio bertin oo bishii agosto ee sanadkii labada kun toddoba iyo toban booqasho rasmi ah ku yimid magaalada hargeysa isagoo kormeeraya habsami u socodka dhismaha kiniisadda waxaana safarkiisa ku wehelinayay siyaasiyiin ka socda maamulka somalilan iyo qaar ka mid a baadiriyaasha fatikanka ee u xilsaaran kiniisadda hargeysa dhanka kale iyagoo ku cadaadinaya ku dhaqanka dimuqraadiyadda waxay gaalada reer galbeedka ictiraafka maamulka somalilan shardi uga dhigaan inay si buuxda u hirgeliyaan qodobka xorriyadda diimaha iyo fikirka oo ay kow ka tahay dhismaha kiniisadaha iyo tixgelinta xuquuqda soomaalida ridowday
way naga go'an tahay inaan somalilan ka caawinno dhanka dhaqaalaha laakiin heshiis weliba waxaa udubdhaxaad u ah in maamulka somalilan uu ugu horrayn damaanad nagu siiyo ilaalinta xuquuqul insaanka iyo xorriyadda diimaha
inkastoo shacabka muslimiinta ee ku nool gobollada waqooyi ay si adag uga dhiidhiyeen dhisidda kiniisadda hargeysa haddana waxaa filimkan uu soo gudbinayaa in maamulka ridadaha somalilan ay tallaabadaas u ahayd farxad iyo reenreen haddaba codkani waa abwaan yuusuf shaacir oo ka mid ah dadka muslimiinta sida aadka uga hor yimid arrinkan shalay waxaa lagu qabtay hargeysa xus askartii ingiriiska ku dhimatay dagaalkii labaad ee adduunka oo halkan qaar ka midi ku aasan yihiin ayaa xus loo sameeyey ubax baa la keenay waa loo dabaaldegay kiniisad meesha ku taalla ayaa la tegey dad badan oo reer hargeysa abaa ka qayb galay xuska gaaladu samaynaysa ee askartooda ay ugu dabaaldegayso waxaan kolleyba anigu wejiyadooda si fiican u gartay faysal cali waraabe iyo adne aadan dhankiisa waa kan murtad faysal cali waraabe oo ka soo muuqanaya filimka waxaa ka jirta makiinasad yar oo ay leeyihiin kristiyanku lahaan jireen markuu ingiriisku joogay dee gaalada waa tiina xukumi jirto ta ugu weyn east africa muqdisho ka samaysan tahay jabuuti waa ka samaysanta kaa toojin inay tiina yar cidma may ku tugan jirma malaynayahay dee uu qof kastaba diintiisa xaq buu leeyahay inuu ilaashado meesha dib bay u dhiseen sida ba laga dheehan karo muuqaalkan cusub si kastoo gaalada ugu dadaalaan sidii ay u gaari lahayn qorshahooda ugu fog oo ah sidii saliibka ay u makanin lahaayeen dalkan haddana waxa ay gaalada ku hungoobeen damacoodii iyagoo ummaddan muslimka kala kulmay iskacaabin xoogan loona sheegay in gaaladu aysan wax soo dhaweyna ku lahayn gudaha shacabka muslimka ee soomaaliyeed doctor maxamuud camaare oo ka mid ah xogogaalka kasoo muuqanaya dokumentarigan islamarkaana ah qoraaga istaraatiijiyatu tansiir fil caalami alislaami ayaa cabiraya xajmiga uu gaarsiisan yahay duulaanka diin faafineed ay gaalada ku hayaan soomaaliya wuxuuna carabaabay sida ugu fashilmeen qorshahooda فاتيكان في أواخر القرن العشرين أعلن شعار إفريقيا نصرانية سنة 2000 لأنه المعركة حول أفريقيا dabayaaqadii qarnigii labaatanaad wuxuu faatikaanku ku dhawaaqay halkudhig ah afrika waa nasaaro sannadka labada kun maxaa yeelay dagaal adag ayaa ku socday afrika markii la gaaray sannadkii labada kun alle ayaa hoojiyey malahoodii afrikana ma noqon mid nasaaro ah faatikaanku ma qiran jabka gaaray balse waxay hoosta ka xariiqeen hadaf kale waxayna yidhaahdeen afrika waa nasaaro sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka marka annaga muslimiinta ah waxaan la kulmaynaa dagaal diimeed mid dhaqan mid dhaqaale waana dagaal gumaysi duulaanka reer galbeedkuna wuxuu xaqiijinayaa dhammaan ahdaaftaas كل دي أهداف للغزوة الغربية kama marna muuqaalada lagu soo gudbinayo filimkan sida xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gaaladu ay kaga heebeysato dalkan in badan oo ka mid a mashaariicdooda kirishtaameyntana allah fadliga dhulka la gashay fashilna dhaxal siisay ay ula macaamiisho kiniisadaha iyo xubnaha mas-uulka ka ah fidinta kirishtaanka ay ugu horeen baadiriyaasha So today we're going to be talking about Somalia, which is part of the Horn of Africa.
maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalna soomaaliya oo ka tirsan dowladaha geeska afrika in ka badan shan iyo labaatan sanno soomaaliya waxay gabaad u ahayd kooxo islaamiyiin ah kuwaas oo si joogto ah u beegsada kirishtaanka ku sugan soomaaliya iyo dowladaha dariskala ah kooxaha sida al-shabaab ayaa si xorriyad leh uga howlgala soomaaliya islamarkaasina maamula gobollo badan oo ka mid a dalka jaaliyadda yar ee kirishtaanka ah ee ku sugan soomaaliya waxay ka tageen diinta islaamka waxayna al-shabaab u arkaan dadka kirishtaanka inay yihiin bartilmaameed muhiim ah xitaa haddii aysan al-shabaab beegsan kirishtaanka ku sugan soomaaliya waxay cadaadis kala kulmaan eheladooda qof kasta oo diintiisa beddela oo kirishtaan noqda waxaa loo arkaa inay ku kaceen khiyaanad ka dhan ah ehelkiisa iyo dadkiisa sidaas awgeedna qofkii lagu tuhumo kirishtaannimo wuxuu la kulmaa takoor cagajugleen iyo dil Unity, intimidation, and even murder.
A 69 year old Somali Christian was shot dead by members of the Al Shabaab, a Muslim militant group.
xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa toogtay nin lixdan iyo sagaal jir ah oo soomaali ah kadib markii ay boorsadiisa ka heleen nuqulo ka mida baybalka cabbaas cumar kalaf oo ku safrayey meel u dhow magaalada marka ayaa ku soo dhacay bar koontarool ay leeyihiin kooxda al-shabaab waxaana boorsadiisa laga helay shan iyo labaatan ka mida baybalka ku tarjuman afka soomaaliga kuwaas oo u waday qaar ka mid ah dadka kirishtaanka ah ee sida qarsoodiga ah dalkaas u jooga Bibles in Omar was hoping to deliver to an underground fellowship sidoo kale mujaahidiintu waxay ku guulaysteen inay burburiyaan in badan oo ka mid ah kiniisadihii uu lahaa kirishtaanka waxaana ku lifaaqan muuqaaladaasi kelimaadka hoggaanka mujaahidiinta ahluthuquurka ah si ay bulshada ugu caddeeyaan inaysan bannaaneen in kiniisad laga dhiso dhulalka muslimiinta mowqifka islaamka ka leeyahay dhisidda kiniisadaha waa mid ku cad kutubta fiqiga iyo xadiidka waana mid ay ka hadleen saxaabada iyo culummada ka dambaysayba haddii aan tusaale u soo qaadanno xabrul umma ibnu cabbaas radiallahu canhu wuxuu yidhi kullu misrin nasarahu almuslimuun laa yubnaa fiihi beycatun walaa kaniisa walaa yudrabu fiihi binaaquus walaa yubaacu fiihi laxmu khinsiir arrinkana waa arrin ijmaac ah ee fuqahada dhammaan isku raaceen culimmada shaaficiyada ay si gaar ah uga hadleen sida imaama asubki fatwadiisu wuxuu ku yidhi إن بناء الكنيسة حرام بالإجماع وكذا ترميمها kiniisadaha maantay dhulkeenna ka dhisan waxaa waajib ah dhammaantood in la dumiyo oo dhulka lala simo mana ahan wax inagu aanu iska leenahay ee waa fadwadii alkhaliifatu raashid cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu waa fadwadii saxaabada ridwaanullahu calayhim waa fadwadii salafkii saalix ahaa ee aanu ku dayanaynay waxaa soo haray ruuxa ka shaqeeya in la dhiso kaniisada laga dhiso dhulka muslimiinta ruuxa isaga ah culimmada ayaa xukumay waxayna ku xukumeen inuu noqonayo ruuxaasi qof diinta islaamka bannaanka ka tegey oo ka baxay islamarkaana ah ruux ridoobay oo kaafira culimmada fadwatay waxaa ka mida marka laga soo tago salafkii horeeto culimmada mutaakhiriinta ee fadwadoodu ay caan baxday waxaa ka mida sheekha la yidhaahdo abilxasan alashcari oo ay shaaciradu ku abtirsadaan waxaana uu yidhi isagoo ka hadlaya ruuxa kaniisadaha dhisa ayaa waxa uu yidhi kaniisad ilaahay subxaana wa tacaala lagula kufrinayo in la dhisaaye waa kufri marka dadka muslimiinta ahi inay qadiyadaas marka ay ka digtoonaadaan oo ay aad ay isaga ilaaliyaan ayaa laga maarmaan ah isdaarkan ee ah qaybtii shanaad silsilada muuqaaladaha ee waga duulow takfuruun ayaa diiradda lagu saaray arrimo badan oo u baahnaa in ummadda looga baraarujiyo si gaar ahna xalqadan waxaa looga hadlay mashruuca gaalada kirishtaanka ay ku maagan yihiin in soomaaliya dib looga egleelo kiniisadihii gumaystaha ay mowqifka maamulada riddada ah ee kaga aadan arrinkaasi aad baad u mahadsantaa xaris dowladda masar ayaa lagu eedeeyey inay wado qorshe ka dhan ah dowladda xabashida itoobiya waa kan marwaan moxamed oo warbixintaasi inoo haya maqaal lagu daabacay wargeeska the africa report ayaa lagu soo bandhigay sida ay xiisaduhu igu sii kordhayaan geeska afrika gaar ahaan saameynta masar ay ku leedahay xaaladda itoobiya iyo dalalka deriska la ah sida lagu xusay maqaalka masar ayaa wadda ololo qarsoodi ah oo ka dhan ah itoobiya iyadoo adeegsanaysa dagaal wakaaladeed tan iyo wixii ka dambeeyey markii adis ababa ay si rasmi a xariga uga jartay biyo xoreenka webiga niil ee alnahda itoobiya iyo suudaan ayaa isweydaarsanaya eedeemo halka heshiiskii britoria ee lagu soo afjaray dagaalkii waqooyiga itoobiya uu wajahayo caqabado iyadoo t b l f ay samaysatay dowlad goboleed ka baxsan heshiiskaasi wargeesku wuxuu sheegay in jabhada gobolka tigre ee t b l f ay si furan ula safan tahay dowladda eritereya iyagoo isku diyaarinaya dagaal kale oo ay la galaan dowladda federaalka itoobiya ee abiy axmed uu garwadeenka ka yahay sidoo kale maqaalka lagu daabacay wargeeska the africa report waxa uu carabka ku dhuftay in xaaladda geeska afrika ay haatan gaartay meel xasaasi ah oo suurtagal ay tahay in dagaal goboleed uu dhex maro suudaan itoobiya iyo eritereya ciidamada qalabka sida ee suudaan t b l f kooxa maleeshiyaad qowmiyadeed oo itoobiya gudaheed ah iyo dowladda eritereya ayaa la sheegay inay taageero ka helaan masar si ay isugu yimaadaan oo ay uga soo horjeestaan dowladda itoobiya sida maqaalka lagu sheegay sababta ugu weyn ee dowladda masar ay u taageerayso dhaqdhaqaaqyadaasi waa murunka webiga niil iyo biyo-xireenka itoobiya kaasoo qaahiro u aragtay inuu khatar ku yahay nolosha iyo amniga qarankooda masar waxay doonaysaa ayuu yidhi maqaalka inay joojiso hamiga itoobiya ay ku xakameynayso biyaha webiga niil iyadoo adeegsanaysa t b l f eritereya iyo ciidamada qalabka sida ee suudaan oo uu hogaamiyo jenaraal cabdifataax al burhaan haddii masar ay ku guulaysato wiiqidda adis ababa waxaa ka dhalan kara ayaa lagu yidhi maqaalka burbur iyo kala qaybsanaan hor leh oo soo food saartay itoobiya iyo sidoo kale jihaadiyiinta oo saameyntooda ku ballaariyo gobolka mahadsanid marwaan ehelada dadkii shacabka ee saliibiinta maraykanka iyo kuwa riddada ku laayan duleedka magaalada kismaayo ayaa si adag uga hadlay falkaasi argagaxa leh cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkaasi inoo haya ugu yaraan siddeed qof oo shacab ah oo ay ku jiraan carruur iyo ciroole birimageyda ah ayaa laba habeen ka hor maleeshiyaadka murtadiinta danab ku xasuuqeen qoys deganaa agagaarka deegaanka kaamjiroon ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose ehelada qoyskii maleeshiyaadkan murtadiinta maraykanku tababaray ay mooro duugeen oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ayaa soo bandhigay tacaddiga loo geystay qoys dhan iyo xoolahooda oo saq dhexe rasaas lagu asqeeyey islamarkaana si bareer ah loo laayey tiiraanyadaas waxaan la wadaagayaa baxda aan ka dhashay soomaali gaal ahaan gaal jecel qoyska dad laga laayay birmageydo waayeel saqiir caruur xoolo ari iyo dameer isugu jira ayaa lagu laayay afarna bartaasay ku dhinteen waayeel iyo isugu jiro birmageydo afar kale dhaawac iyagoo ahaa la qaaday ayagana meydkooda haddana la soo celiyey sabab lagu dilay dadkaas annagu ma garanayno ciidan waxaa naloo sheegay ciidanka danab ee jubbooyinka degan baabuuraa lagu weerar gantaallo lagu ee gaadiid dagaal ayaa lagu weeraray lama dhihi karo een, eh, dad baa la laayay ee waa maatalayn waa xasuuqaa la dhihi karaa taas sababtoo ah waxaa ugu yaraa shan jir waxaana ugu weynaa sagaashan iyo shan jir sagaashan iyo shan jirkaas ma ahayn rag waa hooyo waayeel ah ayay ahayd qofkaas sagaashan iyo shan jirka ah Een, caruurta oo ahaa shan saddex wiil iyo laba gabdhood iyo hooyadood iyo ayeeyadii iyo aabbihii halkaas waxaad arki kartaan in ay ku ba'een reer dhan ay macnaha ay ku go'een ina dad masaakiin eh, oo meel degan oo xoolahooda iska dhaqanayo in qori loo qaato sidaas loo laayo wax la aqbali kara ma aha maleeshiyaadkan ayaa afar qof goobta ku dilay halka afar kalena ay nolol ku kaxaysteen kuwaas oo ugu dambayn wadahadal dheer kadib laga soo qaaday meydka afartii qof ee ay kaxaysteen waxaana ugu dambayn afartaasi qof shalay gelinkii dambe lagu duugay magaalada kismaayo aad baad u mahadsantahay bukhaari diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya galadaha uu allaah ku manaystay addoommadiisa waxaa ka mid ah inuu u sameeyey wakhtiyo ay gutaan cibaadaad gaar ah oo ay u kala tartamaan xaggiisa mid ka mid ah mawaasimtaasi khayrka badan ayuuna allah dhex yeelay bishan barakeysan ee dulxij nebigeenuna sala allahu calayhi wasalam uu uga markhaati kacay ummaddiisa yowmul ciidul adxa almubaarak ayaa ka mid ah nimcooyinka waaweyn ee rabbi nagu galaday waana maalin gowrac oo alle loogu dhowaado rasuulkan uu ummaddiisa ku booriyey inay udxiyaystaan si kan waxhaysta uu quudiyo kan miskiinka ah farxadda ciidduna sidaa kaamil ku noqoto dulxij waa bisha laba-iyo tobnaad ee ugu dambaysa bilaha islaamka waxaana ay u leedahay muslimiinta caalamka ku nool muhiimad weyn maadaama bishan gudaheeda ay ku jirto waajibaadka sannadlaha ee loo yaqaan xajka tobanka maalmood ee ugu sarreeya dulxija ayaa ah maalmaha ugu fadliga badan bishan waxaa sidoo kale muslimiinta isku diyaariyaan udxiyada iyada oo maalmo qura ay naga xigto munaasabadda ciidul adxa ciidanna ay caan ku tahay udxiyada dadka muslimiinta ayaa intooda awooda waxa ay gutaan dadaalada udxiyada oo ay bixinteeda allah ugu dhowaanayaan sidoo kalena lagu tabantaabinayo dadka maalmahaas aan waxba haysan ama dadka tabaalaysan guuxa iyo sawaxanka aad maqashaan waa sayladda xoolaha deegaanka cadaadgari ee hoosaga degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ah ee baay halkaasoo dhowaan ay gaartay idaacadda islaamiga andalus xilli suuqa ay joogeen dad fara badan oo u diyaargaroobayay ciidda carafo iyo udxiyada bismillaahi raxmaan raxiim anigoo joogno eh, cadaadgeri deegaanka cadaadgeri oo maanta suuqeeda uu yahay oo muddo badan oo abaar badan oo- oo aad xoolaha u ah alla ay u dhibaadeen dadkana biiwaayta ay ka jirtay ayaa muddo soo marnay ilaahay ku mahadsan hadda waraha deegaanka waa buuxsameen beeraha way aarmeen Eh, maanta ariga la kala gadanaya eh, neefka ariga oo oo buurun oo orgidu waxa waaye boqol iyo soddon dollar Eh, ariga kale oo hooseeya oo eri dibaaxaga ah asagana laba milyan iyo shan boqol ilaa iyo milyan iyo lix boqol oo hooseyso Eh, ciidul codxaga si fiicana looga diyaargaroobay alxamdulilah abaarta ilaahi aa naga bixiyey nin kasta wuxuu ku utiyeysa lahay ayuu suuqa ka gadanahooyaa Eh, maasha allah iyo dad radbaxa iyo waxaas dhana loo diyaargaroobahooyaa alxamdulilah waa- waa lagu mahadsan yahay deegaanka orgiga hadda oo la gadaya boqol iyo soddon dollar wuxuu joogay konton dollar uu joogay dhanka degmada buulafulay waxaa siyaadaa looga dareemayaa qurxinta magaalada iyo u diyaargarowga ciidul adxa afartii maalin ee u dambeysay waxaa fagaaraha buulafulay si gaar ah aargada iyo jidadka waaweyn ee magaalada laga dareemayaa raadadka ciidda iyadoo guddi gaara loo xilsaaray qurxinta magaalada iyo musallaha yarmuug idaacadda islaamigaha ee andalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadweynaha magaaladan Eh, axmed ibraahim nuur anoo joogo degmada buulafullahi axmedow bal ka waran diyaargarowga ciidda ee sanadkan aad iyo aad bay eh, u fiican tahay diyaargarowga ciid waxaan ugu soo aaday xilli barwaaqo ah Eh, ciidan ciiddii ka horreysay waa xilli abaaraad bay ahayd ciidani waxaa noo sii dheer nimcada rabbi aad u fiican degmada waxaa waaye nadaafad weyn baa ka socoto xaafadaha ilaa magaalada gudaha eh, suuqa eh, nidaamkooda waa fadhiyaa Eh, waxaa waaye aargadii iyo waxaa waaye leerarkii iyo raayadda waxaa waaye si nidaama loo hagaajiyey cabdi cali aadan degmada buulafulaay walaayada islaamiga baay marka sida harqaamaha camal waa meel la istaagaya male publica waaye carwooyinkana zaxmo waaye habeenkii camal markaas oo ku mashquushid bashe camal markaa soo dugtid iyo maqrab- maqrabkii camal marka zaxmo waay meel la istaagaya male qaab wax loo gataa laleeyahay bal ka waran bilicda magaalada bilicda magaalada waxaa waaye ciidan carafada eh waa la yaabanayo ciidihii kale way ka duwan tahay waxay ugu duwan tahay magaalada oo si fiican loo qurxiyo la habeeyey oo hogol fiican oo roob la yidhahda ayaa ku da'ay magaalada waxaan joogaa buulafulay waxaan dareemaynaa diyaargarow ciidda ciidul adxaa ee, magaalada bilicdeeda iyo diyaargarowga meelaha carwooyinka oo mashquul ah magaalada oo bilicdeeda ra- sida maxaanku yidhaahdaa aargadiioo la diicatiray raayooyin la suray magaalada dhexdeeda meesha musallaha oo la diyaariyey wax badan baan u jeednaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala na gaarsiiyo biidni illah magacayga waxaa waaye xuseen daafiidow harqaankana waa daafiidow taylor waaye ciidda maasha allah niyo ciidda waa socotaa shaqadeeda kulley ada bishaan kowdeeda noo bilaabatay ilaa iyo haddana waa wadnaa maasha allah ciidda macnaha aad iyo aaday u fiican tahay wax maanta kama qamal alxamdulilah waana barwaaqaysanay wadankana aad u barwaaqo u yahay maasha allah ma ciidda macnaha ciiddaan oo kale yacni waxay isku soo aaday xilli barwaaqe ah iyo ciiddii isku soo aaday marka alxamdulilah yani jawdiganaan ku jirnaa maasha allah
marka laga soo tago ganacsiga iyo xoolaha u diyaargarowga ciidda dhinaca kale maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulay ayaa wada dadaalo xooggan oo ugu jiro soo gudbinta nashaadaad iyo fantasiyaha ciidul adxa taasoo guddigeeda la dhisay bilowgii bishan haddana ay si weyn ugu howlan yihiin diyaarinta tartamada ciidda Een, lamadan bir ba maylaan ka jiray diyaarintii iyo eh, qaabkii iyo tartamayaalkii may baan dhexeeye afarta xaafadood aan dhexeey oo degmada buulufulay ka koobantaa aan dhexeey ciido hore kulley eedaan ku duwan yihiin haddii ilaahay rab kulley aaragna wal hali alxamdulilah haddii kulley wal kasii dooranga yaalkii meelayn markun wal ciidii hore wal ka hor jira iyo haka bandhigaana ereg macna Ah. wal badan haa aan kooban waana yaalkii may waa la diyaariya sanadka mana haddii ilaahay rab- wal badan oo shi- mayna ka dareema doontaana afar afar qof oo hadalla doonta oo afarta xaafadood ka socota mayna ka dareema socotana wal shal duwan oo meeli ka hadalla doon haddii man bandhigano maha hordhiya macnaa anoo magaayl araaw furow axmed maalin een guddiga oo ka tirsan een xaafadda abubakar marka een iidin walyaableha bandhigna fadaan hoo bilaa aar xaafadda abubakar iyo diyaargarowgeeda ka waran zaa'id waay marka diya- ma diyaargaroowahayna ha sacaadin hayn magacay waa deeqow dooraale ee xaafadda oo tartamay oo tartamayaasha oo gudoomiye oo waxaa waaye xaafadda cumar bin khadaab xaafadda dareenkeena maasha allah waa shilinta xaafadda waxaa waaye sanadkan wax wax aan hayso hayn waa wax oo saa dhiwi maayo Waa. ciyaaro badan heesa bayla u heenay marka ciyaarahaasaa meel saarnay fideenay xaafarta xaafadna waxaa waan inay kaalinta koowaad u galnay yaa fideenay insha allah ما شاء الله قد نحن بنلعب في تحديات وفي كل شيء حافظ عمر وانا قد معنا قد معنا حماسه ما شاء الله الصومالي احسن حاجه قد جينا يوم قد نحن هنا بنلعب فينا عيار كل شيء
aan oo ka socdaay xaafadda ali geega mayba argoyne oo ayaanta gaboyne oo geega arbaa la dhaho arbaa gabne oo mayba argooye dad oo raayadi iyo walaas wadadaan argooy horta laa maylagasoo diyaargaloobay iyo xaafadaha bulafla iyo ayaamaha iyo dowladba argay oo iidaan ina diyaarsan waa xaafad ugu shidan hadda waa xaafad ugu shidan waa xaafadda cali kooy dad moonmoon argooy oo in hadag jiid iyo walkasea diyaargaloobay maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ciidan dadka muslimiinta kala qayb qaadanaya dabaaldegeeda si gaara bulshada ku kala dhaqan degmooyinka buulafulay ufurow labaatan jirow iyo deegaanka yaqbaraawe halka sidoo kale ay jiri doonaan barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan nashaadaadka ciidda oo ay ka qaybgeli doonaan hormuudka bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee baay mahadsanid bashiir ugu dambeyntii bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay nadwad diini ah oo ka dhacday degmadaasi saadiq muumin ayaa warbixintan inooga diyaariyey nadwadan diiniga ah oo socotay muddo laba maalmood oo xiriir ah ayaa ka dhacday masjidka jaamaca ee degmada buqaqable ee wilaayada hiiraan waxaana nadwadan oo ay qabteen qaar ka mid a culimmada wilaayada hiiraan si weyn uga faa'iidaystay bulshada qaybaheeda kala duwan nadwadan diiniga ah ayaa looga hadlayay mawaadiic muhiim ah sida fadliga tobanka hore ee bisha dulxija samirka halista jaajuusnimada iyo xukunka uu leeyahay iyo sidoo kale halista ishaacada amaba borobagandada waxaana lagu soo qaatay kelimaad ay ka mid yihiin jaajuuska khatartiisa iyo xukunkiisa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray inuu u noqdo cawn iyo kaalmo muslimiinta ah laga rabay sirtooda u ilaaliyo wuu khiyaameeyey marka muslimiinta uu khiyaanay diintiisa wuu khiyaameeyey wuxuu noqday marka nin cadow u shaqaynaayo muslimiinta dhibkooda cadow uu shaqaynaayo famin dalika qowlu alcallaama alkhadiibu shirbiiniy yacni shaaficiyadii aan dhahnay imaamu khadiibu shirbiini ayaa arrintaas u caddeeyey wuxuu yidhi fii bayaani asagoo ka hadlaay man laa yastasxibuhum ulimaamu macahu fi lghaswi asagoo caddaynaya nin imaamka hoggaanka diimeed oo duulaanka nin aan reci karin asagoo ka hadlaay oo la iska celinaayo wuxuu yidhi aydan waxaa ka mid ah qofkaas alkhaa'inu yidhi khaa'inu ku tilmaamay jaajuus wahwa khaa'inka la sheegaya man yatajasas lahum gaalada nin u jaajuusaay wey cawraadkooda u barbaaraay ahe bilkitaabati waalmuraasalati ayuu u jaajuusayaa kitaaba qoraallu u dirayaa farriimu u dirayaa wahlu majara muqnu lmuxtaaj mujalladda afaraad laba boqol labaatan iyo kow ayuu ku sheegay aayada tiri badan iyo axaadiis tiri badan ay ku soo aroortay tahdiid iyo waciid iyo goodon daran iyo aad in loo xumeeyey xaalkooda dadka gaalada gacal ka dhigtay maxay ahaydoo gaalada ka weli yeeshay man yatajasas lahum gaalada cala almuslimiina u jaajuusaay fa haaulaa'i aljawaasiis laysuu min allaahi fii shay khasaa'is bay markay leedahay dhowr ah khasaa'isteeda waxaa ka mid ah oo ishaaca lagu yaqaanaa surcatu lintishaar wax la yidhahdo waa wax si deg deg u faafayo ahdaafteeda marka waa iska badan tahay ahdaaf ujeeddooyin badan bay leedahay meelo badanna way gelaysaa xaggii siyaasadii bay gelaysaa iyo amnigii xaggii diintii bay gelaysaa oo macluumaad khaadi ah oon diin ahayn oon sax ahayn axkaamta sharcigana aan shaqo ku lahayn ayaa la faafinayaa oo yacni diin laga dhigaya oo dadkii lagu dhex faafinayaa dadkii wanwanaagsanaa iyo culummadii ayaa waxaa lagu samaynayaa ishaacaad oo diinta waday si markaa tashwiish loo geliyo diintoodana loo duro mid waa shaaha ijtimaaciyo xaggii bulshadii ayay ku dhex jirtaa oo bulshada dhexdeeda lagu faafinayaa si bulshadii dhexdeedii calaaqaadkeedii loo qaribo oo loo bulshadii muxuu ahaa dhexda laga galo oo la qaribo waa wax inta badan cadowgu u adeegsado alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walanabluwannakum ilaahay subxana wa tacala wuxuu waxaan ugu imtixaamayaa waa layn imtixaamayaa xataa naclama almujaahidiin fiir aayadda fiir ilaa aan ka ogaano cilmu duhuur ilahi waa ogaya subxana wa tacala wax ka qarsano ma laya majidaa laakiin dadka loo muujinaya dadka jihaadaya waddadan ku jihaadaya oo dhab ay ka tahay iyo dadka afka ay ka tahay danaystayaal ay ka tahay labadaasa la fiirinaya masaasaan allana waa ogaya subxana banaanka u keenaya soo ma ido ilaahi subxana wa tacala aan kala ogaano cilmu duhuur oo banaanka waa dadka jihaadaya iyo dadka kale aan kala ogaano subxana wa tacala banaanka la keenin minkum wayaclamu asaabiriin hayr haddaan ogaanayo dadka sabraya midda adkeysanaya majidaa rasuulkeennu wuxuu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay maalmo ma jiraan camalka saalixa ah dhexdeeda laga jacayl badan yahay ayaamta maalmahan kuwaana oo yaamulcashri tobanka maalmood oo bisha carafa ah maalmahan aan joogno oo bisha carafa ah oo tobanka maanta noo bilaabatay oo kowda ah nabigu wuxuu leeyahay maalmo laga jecel yahay acmaasha saalixada ah ma jiraan buu leeyahay saxaabada nabigu su-aal bay weydiyen rasuulka ilahi waxay yidhaahdeen xataa jihaad fii sabiilillahi kama fadli badna miyaa bay yidhaahdeen markaasuu nabigu leeyahay xataa jihaad fii sabiilillaahi iyo shahaadadiisa kama fadli badna buu nabigu leeyahay ilaa hal nin jihaadkiisa maahane ninkaas oo naftiisa iyo maalkiisa la baxay fii sabiilillaahi kula baxay waxba aan kala soo noqonin naftii meesha bay ku shahiiday maalkii meesha ku baaba'ay halkaa nin keliya buu nabigu wuxuu leeyahay yaa ka fadli badan buu leeyahay maalmahan acmaasha la samaysto taasuu nabigu leeyahay nadwadan diiniga ah ee qaadatay labada maalmood ee xiriirka ah kana qabsoontay masjidka jaamaca ee degmada buqaqable waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan aad buu u mahadsan yahay saadiq muumin ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii duhurnimo ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus intii warkan mid la mid ah aan dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu